Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray nidaamka qaadashada kaarka aqoonsiga injineerada ka shaqayn doona dhismayaasha gobolka Banaadir waxaana goobjoog ahaa daahfurka bixinta aqoonsiga injineerada dhismaha guryaha gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka xamar iyo injineerada qaadanayay aqoonsiga waxaana ugu horeyn ka hadlay daahfurka nidaamka qaadashada kaarka aqoonsiga injineeradii goobta joogay inaan maanta aan noqdo maaragtay inaan qaato shahaadada oo injineernimada ah taasna waa wax weyn runtii oo aan maaragtay dhibaato weyn aan ka dhacday waa aragteen magaalada muqdisho aan xaafadaan deganahay guriga la dhisay guriga waa soo dumay dadkii laba qof wadaab ku dhimintaa u malaynaa marka dhibaatooyinkaas si loo hortago waa loo baahan yahay wax tayo leh inaan la sameeyo annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan wax tayo leh naqshad fiican inaan sameyno dhanka kale taliyaha ciidanka milishiibiyada taliya carabow ayaa isna ka hadlay daahfurka qaadashada kaarka aqoonsiga injineerada waa maalintii ugu horeysay ee dowladda hoose ee xamar qorshahaas ay samaysay si dadka liisin loo siiyo wax dhisaya bacdamaa aqoonta sharciga sida uu yahay ay sax ku tahay in liisin uu leeyahay ninka injineerka oo wax dhisaya shatiga shatigii la siiyey waaye waa shatigii oo qofka lagu kontroolaya xataa iskursoonaa jiri jiray qofka inuu iskursoona ku jiro maxaa jira gurigaa dumi kara dhisaa laftiisa nidaamku saas uu ahaan jiray laakiin wixii ahaan jiray waa laga yimid oo yaqaan waqtigaa bisbedelay wax walba in la kontroolo wax loo baahan yaha waaye hawshaasna waxaa ku dadaalay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud mudane xasan jimcaale allaha sharfo waa ku dadaalay waana uga mahad celinaynaa shaqada uu sameeyey waa wax loo baahnay ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa markaasi ugu baaqay in laga bilaabo kowda ogosto injineerada aan haysan kaarka aqoonsiga ee dhismo fuliya tallaabo laga qaadi doono allah subxana taala ayaa mahad iska leh mahad oo idilna ay u sugnaatay rabulciza oo maanta suurtageliyey in aanu u taagannahay munaasabadan qaaliga ah oo runtii muhiimka u ah shacabka reer muqdisho iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay oo dowladda hoose xamar ay bixinayso leesinkii ugu horreeyey ee injineerada iyadoo halkaani ay joogaan qaybtii ugu horreysay oo aan maanta guddoonsiin doonno injineerada sida uu hadda ka dhawaajiyey injineerka adeerkayga ah qof kasta oo runtii wax bartay inuu u helo fursad wixii uu bartay inuu ku shaqeeyahay waa laazim hase ahaatee muddooyinkii lasoo dhaafay mid wax yaqaana iyo midaan wax aqoonba waxay ku jireen xirfadda dhismaha taasina waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan oo u badan burbur hantiyadeed iyo mid nafeed intaba laga bilaabo kowda juun laba kun labaatan iyo afar kuna eg kowda ogost laba kun labaatan iyo afar muddo lixdan cisho gudahood waxaan farayaa dhammaan injineerada iyo farsamayaqaanada weli aan issoo diiwaangelinaynin waqtiga loogu talagalay inuu gabagaba marayo ay isoo diiwaangeliyaan ka hor kowda ogost kowda ogost marka la gaaro waxaa dhici doonto in magaalada muqdisho uusan ka howlgelin qof aan leesin wadanin